isagoo ka hadlayay kulan ay ku xusayeen maalinta ay ugu magacdareen qarannimada dowladda itoobiya ayaa waxa uu sheegay abay axmed inay natiijo xun kala kulmi doonaan cid weliba oo isku dayda inay u hajabto dowladda itoobiya islamarkaana is-hortaagta damacyada ay xabashidu ka leedahay gobolka isagoona intaasii raaciyey inaysan marnabo ka gorgortami doonin madaxa bannaanida dowladda itoobiya iyo karaamadeeda islamarkaana ay sanka dhulka ugu jiidi doonaan cid weliba oo halis ku noqota amniga dowladda itoobiya warkan ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo xiisadda gobolka geeska afrika ay cirka isku sii shareerayso islamarkaana dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan shiikh ay qayladhaan u dirsatay dowladda masar oo ay ka codsatay inay ka caawiso cadaadisyada uga imaanaya dowladda itoobiya dowladda xabashida itoobiya oo masar ay kala dhexayso xiisado salka ku haya biyo-xireenka webiga aniil ayaa waxaa arrintan ay u aragtay mid halis ku ah amnigeeda iyadoona sheegtay inaysan qaahira ka ogolaan doonin inay ku soo farageliso dhulka soomaaliyeed oo itoobiya ay isku aragto inay iyadu mudan tahay in lagala tashto maadaama ay si toos ah iyo si dadbanba ugu taliso maamulada shisheeyaha iyo dowladda federaalk ay ka jirta magaalada muqdisho iyadoo dhanka kale khudubaddan uu jeediyey ra-iisul wasaaraha xabashida ay ku soo aadayso iyadoo dagaallo culus ay kaga furan yihiin dowladda itoobiya gobolka amxaarada kuwaas oo khasaare kala duwan dusha loogu saaray ciidamada dowladda itoobiya islamarkaana lagala wareegay deegaano ay gacanta ku hayeen